gobolkana Sool maamulka waxbarashada gobolka Sool ayaa mamnuucay in ardada dhigata dugsiyada sare gobolkaasi ay iskuulaadka la yimaadaan taleefanada casriga ah taasi oo ay u arkaan inay caqabad ku tahay waxbarashadooda wariyaha VOA-da ee magaalada Laascaanood Cabdikariin Olol ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi dhalinyarada goobaha waxbarashada ee dugsiyada sare ee gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood ayaa laga mamnuucay telefoonada dadku ay yaqaaniin laabsalaaxa ama telefoonada waaweyn ee gacanta lagu qaato mamnuucidan ayaa waxaa dhowaan ay ka soo baxday wasaaradda waxbarashada guddoonka waxbarashada gobolka sool iyo iskuullada iyo ardayda oo qaarkood aan la hadlay ayaa noo sheegay in ganaaxiyo amaraad laga soo saaray aana telefoonada lala iman karaynin iskuullada guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka sool daahir maxamed axmed ayaa wax ka weydiiyey amarada lagu joojiyey telefoonada lasoo qaato ee iskuullada lala yimaado ardayga la soo gala iskuulka mobil ballaadhan laga qaado waalidkii la waco waalidkii loo dhiibo marka labaad ee lagu qabto in bil laga hayo marka saddexaad ee lagu qabto in iskuulka laga caydiyo awaamiirta aanu qaadanay noo gaarka waa kuwaas waxaana door bidnay in ardaygu ay ku tahay caqabad ardayda laftigeeda kuu sheegaysa inuu caqabad ku yahay waxan oo uusan wax fiican ahayn waayo xisaskii xilliga ay ku jiraan gabdhuhu waad og tahay inuu xijaab ay xidhan yihiin airfon ba hoosta ugu jira macallinku ma oga ma baari karo xiisadaa soconaysa waxba kale ma socoto guud ahaan gobolka sool oo kale gobolka sool dugsiyada qaybahooda kala duwan ma ka dhaqan galay nidaamka aada soo rogteen dhammaan hata gobolka magaala madaxda ayaanu ku bilownay wuuna si fiican buuna u socdaa adugu dee mar lama wada dhammayn kara wixii waxay ku marmarsoonayaan waxaanu breakfast baan u isticmaalnaa nus saacihii laakiin inta badan way kwuu hirgalay awaamirtaas uu hirgashay lamana soo bixi karaan xataa quraacda usoo qaateen si kale u wadan xilliga iskuulka gudihiisa ku jiro hadduu la soo baxo laga qaaday cabdilaahi cabdicasiis waa mid ka mida maamulayaasha dugsiyada sare ee ku yaala magaalada laascanood waxa uu ka warramay ardayda ay amarada dul dhigeen iyo inaan la soo qaadan karin telefoonada
soo dhowow adigaoeeba iskuullada horta caqabado badan baa iska jiro xagga dhalinyarada haysta waxa ugu badan arrinta mobileka marka anagu sanadkan sanadadii hore xeer buu lahaa inaan galaasada lagu isticmaali karin lakiin sanadkan waa laga joojiyey gebi ahaanba in waxbarashada iskuulka lala yimaado xagga mobileka marka waxaa la ohan karaa mobileka ballaaran iyo barnaamijyadan tiktokta iyo waxa loo yaqaan instagramka iyo facebook iyo waxaas waxay caqabad ku noqday geemka oo laga ciyaaray wiilasha aada u ciyaaraan waxaa la ohan karaa ku dabar ku noqday horumarkii waxbarashada ee ay samayn lahayd ardadu hadday noqon lahayd xaggii akhriska hadday noqon lahayd xaggii iskuul imaatinka hadday noqon lahayd xaggii cashar la socoshada oo iskuulka markuu ardaygu joogo uusan mobileka uu ku jiro oo laga yaaba gabdhoo kale inay dhagaas ka soo gashaan airfonkii oo kale oo aysan soona fadhiyaan macalinka in aysan la socon marka gebi ahaanba waxaa laga joojiyey iskuulka mobileka ballaaran in lala yimaado oo ilmaantigiisa isticmaalkiisa maaha waa ilmaantigiisa waa inaan la imaan karin marka ganaaxyo ayuu leeyahay ardaygu ka waran tusaale ahaan oo kale haddii ardaygu la yimaado xeerarka u yaallaa maxay tahay aada u soo dejiseen haddii telefoonka lagu helo bal nooga sheekeen
xeerarka waxaa ka mid ah adigu haddii mobileka lagu helo soo wataba in laga hayo marka koowaad bil oo kale oo la ganaaxo marka u horeysa kadibna loo dhiibo waalidka oo heshiis laga galay inuusan ardaygaas mobilka soo celin tusaalahaan dumar labaad soo celiyo kale ardayga dumar labaad xeeg jabiyo kale in laga hayo hal sano dugsiyadoo kale laakiin dugsiyadkaas oo ka dhammaanayo kale la hayo mobilkaas aan loo celino xafiista uu yaallo ta magaciisa iyo lagu qora taariikhda laga qaaday waxa dhan lagu qoro marka xeerarka u yaalla intaasaa ugu badan oo
ardayda qaarkood oo aan wax ka weydiinay xayiraadda lagu soo rogay inay telefoonada la iman karaynin iskuulka waxaa ka mid a bukhaari cabdi jaama oo dhigta dugsiga sare ee ilaysay magaalada laascanood
bal bukhaari waxaad iga warantaa xeerarkani siday u dhaqangaleen iyo siday guud ahaan dhallinyarada markii hore usaa bismillaah marka hore magacay waa bukhaari bukhaari cabdicasiis waxaan ka mid ahay ardayda dugsiga sare ilaas sanadkii ugu dambeeyey xeerkan waa dhibsan lahayn ardadu aad bay wada dhibsanaysaa moobeelada in loo diido qof kasta wuxuu jecelyahay marka hore inuu mobilka soo qaato haddana waxaa wanaagsan in wax la akriyo habka iskoolkaygu noo soo dejiyey inaanu ku dhaqanno maadaama aan dee iskoolkii dhiganno moobeelada waana laga qaaday marka hore digniin baa nala siiyey qofka laga qaado in isbuuc laga haynayo iyo bil qaarkood qaarba hadeer ku xaraysan ilaa intii laga soo laaftay fasaxa laba bilood ku dhow saddex bilood baa ku arki waa lagaa qaadi xafiiskaa la keenayaa bil baa lagaa haynaya isbuuciiba waa laiskala tegey saasaa ardadii oo dhan keentay in maaragtay ay la baqaan oo ay la soo bixi waayeen kii wataa ay breek ka dirsanayaana maadaama aan la wada wadan moobil yar oo wax laga dirsado kaa weyn bis la wato intii ugu horreysay markaad ka timid maxaa dareentayna maalinkii ugu horreysay markaan ka imi dee waxaan dareemay inaan bahalkii ka- ma socon karin la-aantiis saacaddii hadday noqoto hadday noqoto isticmaalkiisii ma bah- kumi ba- wax kasta aan eego khadkii markaan dee macalinku intuu kale wareegayaan haddaan doona geli jirnay wixii oo dhan baa adkaaday laakiin haddana waa la qabsanay
ardayda qaarkood ayaa sheegay in dhibaatooyinkan loo mamnuucay ay tahay mid jirtaa sida ay sheegaysa samsom cabdiqaadir faarax oo ka mid a ardayda dugsiyada sare ka dhigata magaalada laascanood Een, waxaan soo dhawaynayaa in horta moolka laga joojiyo sababtoo ah dhibaato badan buu nagu hayay siba badanaa gabdhaha aad dhibaato aada ku hayay sababtoo ah xisad maan dhegeysan jirin eerfoonaa dhagaha nagu jiri jiray waxma dhegeysano macalinku nama ogaanayo Een, waxbarashadu waxay keentay inaanu ka dhacno oo kale Een, waxaa dhacday casharada maanu qori jirin moolkan kusta wuri jirnay Een, wax- waxaan kaloo samayn jirnay galaaska dhex fideoyaal iskaga duubi jir tiktok baan ka furanay galaaska dhexdiisa hadda tiktoktii ma jirto cashara casharada waanu qornaa waanu fahanaa waanuna dhegaysanaa laakiin marka hore dhibaato weyn buu moolka nagu hayay hadda aad buu mahadsan aad buu mahadsan wasaaradda iyo maamulku inay naga joojiyaan telefoonada waa gartay een, si weyn bay ardayda dhibaatadaasi u saameynaysay bal ka hor saamayntii waxbarashada ku yeelatay samsame horta ardaydii ardaydii waxay keentay in waxbarashadii ka dhacaan ardaydii waxay noqdeen intay u badnaayeen daminin sababta oo xuma dhigtaan wiilashu waxay ciyaarayaan geem bay ciyaarayaan waxaa la isku xiriirsanayaa galaaskaa lagu dhex ciyaarayaa macalinkii dhibaata ku noqotay markuu qofkan galaas ka saaro ardayga doona wuu ku hafcelinaya wuxuu oranaya moolkaygii sii hadda laakiin markii naka joojiyey la yidhi ma jirto een, waxaa in lagu isticmaalo telefoonka waxaan sameynay oo ka nimaana anago dhan telefoonkii oo hadda horta markii hore dhibaata nagu noqotay inaan iska dayno oo de casharadan kusoo warin jirnay saacadaan ku eegan jirnay dee waxyaabo badan badan baa nagu jiray telefoonka cashirka lagu sabu- lagu sawiraya maka samuurada lagu dhigaya haa kasamarada lagu dhigayo waa laga wahsanaya inta la qorayo baa laga wahsanaya kadib waa la sawirayaa hadhawaad hadhawaad dad intuu qof kale u diraysaa inana cashar qori maysa wax kasta sasay buwaagteeda way wada marnaayeen xukumaana qori jirin ayaa sheegay inay saamayn ku yeelatay fasallada dhexdooda kuwaasoo baraha bulshada xidhiirka dadweynaha si weyn isaga soo duuba ardayda xilliga ay ku jiraan goobaha waxbarashada cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood